samaysashadeeda xukunkeeda iyo ahlucilmigu laba qowl bay ku leeyihin jumhuur ulculamaa waxay yidhaahdeen in sutro la samaystaa waa waa waa sunna weeyaan sidaa daraaddeed yaa imaamu nawowi raximah allah wuxuu yidhi cid culummada ka mida oo tidhi waajib ma ogi anugu cid culummada ka mida oo tidhi sutra in la samaystaa waa waajib mama ogi anugu laakiin waxaad yani arrinkaas sheegay xaafidka wuxuu yidhi yani aahiriyadu wuxuu sheegay aahiriyadu madhabka daahiriyadu inay ku tegsan yihiin oo ay ku tegeen waxa weeyaan in ay waajib tahay sutrada in la sameeyaa inay waajib tahay jamaaca min ahli cilm ee mutaakhiriintahaana waa ku tegeen waana sida uu quweynaya imaamu shawkani raximah llah waay sutradu yani jumhuurku waa sunne jamaaca min ahli cilmina waxay dhahdeen waa waajib ayib sutradu waa maxay haddaba sutrada waxa weya qofku markuu tukanayo inuu hortiisa uu shay uu dhigto dadka ka xijaaba ka celiya oo isaga iyo shaygaa ciddiisao dhex marta u ka celiyo dadkuna ay shaygaa xagga shishe ay ka maraan wuxuu noqonayaa gidaar waxau noqon karaa tiirarka masaajidka oo kale waxau noqonayaa markaa miisaskan oo kale iyo waxyaabaha lamidka ah waxay dhahaan culimmadu waxa shardi ah inuu dhulka ka taagnaado dhulka waa inuu kor uga kacsanaada intayn leg in dhudhun lagu qiyaaso waa inu dhulka ka taagan yahay dhudhun qole waxay dhahaan laba taako dhulka waa inuu ka kacsan yahay alcalaayaxaa dhulka waa inuu xoogaa ka sarreeyo weeyaan ya waa inuu muuqdo xoogaa a inuu kor u baxsanaado oo muuqdo oo dadkii u muuqanayo si dhe hararaha looga maro taasaa sutro la ydhahdaa markaa saanu sheegnay imaamkii iyo munfaridkii labadaasoo marka waxbay laga doonaya waajibnimada waxaa sii caddaynaya xadiidku rasuulku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laa tusalli ilaa ilaa sutratin ha tukanin ilaa sutro xaggeed mooyaane walaa tadac axada yamuru bayna yadayk qof hortaada marana qof hortaada marayana ha ka tegin oo markaa celi weeyaan yani qof hortaada maraya u diid inuu hortaadii maro fainamaa faltuqaatilhu faina macahu lqariinu hadduu diido waad la dagaalamaysaa yani aad baad u celinaysaa qofkaasi qariin baa la socda qariinka waa shaydaankiisii weyaan shaydaankiisi waa qariinkii ma garanaysa muslim baa wariyey iyo wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa sallaa axadukum falyastatir walyaqtarib min asutrati markuu midkiin tukanayo sutraha samaysto sutradana ha u dhowaado faina shayطaana yamuru bayna yadayhi shaydaanka laftiisa hortiisa maraya markaa shaydaankii sutradaas waa ka leexinaysa markaa ha samaysto falyastatir walyaqtarib marka waa amar weeyaan walamru yaqtadii alwujuub waa sidaa saas daraaddeed shawkani wuxuu leeyahy xadiidka hore markuu keenay fiihi fiihi ana itikhaada ana itikhaada sutrati waajibun sutrada inaad samaystaa inay waajib tahay baa xadiidka kumu ka muuqata oo ka cad sidoo kalena sababta loo sharciyeeyey waxa weye salaadii si aynay u burin aynay ugu burin sida inoo iman doonta insha alla in arki doonno gabadhii qaan gaadhay iyo dameerkii iyo aygii madoobaa intaasu salaadda way jiraya way jaraan oo haddii ku hor maraan salaadda way jarayaan deetana waa soo celinaysaa markaas ayaan saas soo dhicin sutradaas samaysanaysaa marka xaggaasuu ka mari doona wax dumarkii waa marayaa dameerihii haddii dhul bannaan yahay aygii yani waxaaso dhan waxaas kaa maraya salaaddadan waxbay yeelimaysa markaa waay marka yani samaysashada sutrada la samaysanaya adiladaas badelilu ah saxaabada ridwan ullahi calayhim aad iyo aad bay ugu dadaali jireen rasuulkana sala allahu alayh wasalam aad iyo aad ayuu ugu dadaali jiray sutrada kamuu tegi jirin banaanka hadduu baxo eebada yar uu sito hortiisa ka taagi jiray deetna eebadaas ayuu ka dhigan jiray sutro kamuu kamuu tegi jirin sala allahu alay waslam yani aad iyo aad buu u daa'imay marka waxaa kutusinaysaa inay markaa shay waajib ay tahay oo qofka laga doonayo inuuna banaanka ku tukanine markuu tukanayo shay uu sutro ka dhigto hadduu masaajid ku jiro iyo haddii guriga ku tukanayo iyo haddii meel banaanu ku tukanayo intaba inuu sutro u samaysto shay taagan oo muuqda inuu markaa ka dhigto sutro u ka dhigto hadda rasuulka alayhi salatu wasalaam isagoo tukanay tukanaya ayaa laxbaa doontayna hor marto deetana waa la balatamay yani horu dhaqaaqay laabtiisii wuxuu ku dhajiyey gidaarkii xagga dambe deetana ka martay shay kasta oo laa walaa tadac axadan yamuru bayna yadayk shay kasta oo dida rasuulka xataa shaydaan baa hormaray deetana waa qabtay waa xurteeyey oo gacantu marka uu soo geliyey markaasu wuxu uhi xataa wajadtu xataa wajadtu burda lisaanihi calaa yadi aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam yani ilaa aan carabkiisa qoyaankiisii aan ka helay gacanteeda yani dhareerkiisii ku dhereeriye markuu gacanta ku xoorteeyey saa u qabtay ya burda lisaanihi iyo gacantiisa ka helay wy walowlaa dacwatu akhi sulaymaan haddaanay jiri lahayn ducadii nabiy llahi sulaymaan ilaahay uu baryey uu yidhi ilaah waxaad ii hibaysaa mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdii haddayna jiri lahayn tiir tiirarka masaajid ka mid a shaydaanka ku xidhi lahaa carruurta madiino dhan ba ku dawaafi lahayd oo daawan lahayd buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ya kamuu tegin markaa shaynaba ilaa shaydaankii soo hormarayay uu arkay daetana waa qabtay markaas sutrada samaysanaysaa waxa shay kas xaggaas ka mari doonaa un adigiiyo markaa shaygaas yani waa kaa celi dadku kaa teelaya dadka ayuu kaa teelaya dadka ayuu kaa ilaalinaya marka sutradaas waa madruub waa la doonaya qofku inuu ka tagana maaha waay idaa sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaasi dadkii buu ka asturayaa oo dadkuu ka celinaya fa araada axadu an yajtaaza bayna yadayhi qof baa markaasi doonay inuu hortiisii maro falyadfachu ha riixo yani markuu doona ka hor maro waad joojinaysaa uu kaa noqonaya marka qofka dadka qaarkan waxa laga in iska noqdo markaad joojisid qaarna waxa laga in mar labaad kusa noqdo haddana fain aabaa falyuqaatilhu haddii uu diido oo mar labaad u soo noqdo falyuqaatilhu xoog ha u celiyo yani aad iyo aad baa la raba inuu u celiyo falyuqaatilhu micnuhu maaha inuu dagaal qaato hub u qaato saas daraaddeed ba marka waxa weeyaan qurdubi wuxuu leeyahy culimadu waxay ku ijmaaceen inuu hub qaadanaynin intu hub qaato inuu kula dagaalamaynin qofka oo intaad wax qaadatid baad la dhacaysa maaha micnaheedu de salaadda intaas wax yeelaysaa qofku hub qaato laakiin maxaa logala jeedaa markii hore waad joojisay joojinta iminka aad joojisay way sii adkaanaysaa laabtiisaad xoog riixaysaa sida markaa uu saxaabiga laftiisa uu sameeyey aad iyo aad buu riixay in markaa doonayo inuu hormaro hadduu mar saddexaad noqdo saas soo noqdo saasoo kale xoog baad u celinaysaa mar afraad hadduu soo noqdo waad kala tuuraysaa ya marka culimadu waxay idhahdeen dafcigaa la celinayaa haddii ay sababto qofka inuu wax noqdo celintaa la celinayo dafcintaas haddii ay keensato inuu qofkii wax noqdo oo ina odayo weynba ka soo qaad marka hore joojisay uu kuu soo noqday haddana oday celisay markii saddexaad baad kala tuurtay waxbuu noqdayba mar hadduu wax noqdo adigu dembi kuma lihi magna qofkaasi ma laha sababtoo ah shaaricu wuxuu faray in qofkaa shaygaa la celiyo mar hadduu shay sharciga saaina faray oo qofkii uu faray hadduu qofku sidii uu sharcigu faray uu la yimaadaa wixii ka ratima isagu ma damaanad qaaday wixii ka ratima ma maga dhabay xataa ahlu cilmi qaarkii yani intaa waa kasii fogeeyeen ba wuxuu ana almadfuuca law tasababa mawtuhu min addafci falaysa cala addaafici danbun walaa qawad qisaasna laguma yeelanayo hadduu qofku dhinto qisaasna laguma yeelan maayo dembina laguma laha weli weena dhiigiis waa hadar waxba laga soo qaadi maayo waayo de qofkana sharcigii wuu hogaansama lakin waa dafcigii iska ilaali maaha inaad qofku hub soo qaato saanu sheegnay inuu qofku intuu hub soo qaato qofkuu dilo maya sidaa maaha falyuqaatil micnaha ha riixa weeyaan oo ha celiyo celintii sheekha ibn abi jamraha xadiidkan markuu sharxayay fain abaa falyuqaatilhu fainamaa huwa shayطaan falyuqaatilhu idaasi culimmada ku fasirtay markaa qofku yani waaba qofku waxbaa ku dhufan karaa oo kale ayuu markaa ka daba tegayay wuxuu yidhi falyuqaatilhu micnaheedu maaha qofka qof ha dilo ee ha celiyo un weeyaan waayo maxaa la yidhi fainamaa huwa shayطaanu shayطaanka maxaa lagu celiyaa waxa lagu celiyaa bilufin shayaano dhibirsan baa lagu celiya oo shayga lagu celiya waa maxay alisticaana acuudu billahi min ashayطan rajim haddaad tirahdi shaytanka waa ka baxsanaya markaa shaydaanka laftiisa shayaroo la difan oo dhibirsan baa loo celiyaa marka qofkii falyuqaatilhu micnaheedu dagaalkii maahae marb alshal falshal sheeba shay ku fudiy yaa loo celinaya si yaroo latiifa oo lufi ku jirto baa qofkii dib loogu celinaya oo loo diinaya inuu hortaadi maro u ka joojinaysaa hataa hadday keentay laba talabta hore u qaadin inuu xaggaagan daba maro oo kale laba talaba hore u qaasa xaggaaga damba kaha maro sidaa neefka xoolihiiba markaa rasuulka alay slatu salaam uu ugu baneeyey waay عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان أقبلت راكبا أقبلت وحن سوقا بلي راكبا أنيق أوفوشا على حمار دمير أتان دديك وأنا يومئذ أنقل مالين تاسي قد ناهزت الاحتلام وحن كد وادي قانقاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهنا يصلي بالناس ددك يتكيني بمنا منا إلى غير جدار جدار الآن هو تكيني فمررت بين يدي بعض الصف صف برك من هورتيس أيان مري فنزلت وان دقي وأرسلت الأتانا دمرك دقنا وان اسكدري ترتع هذا غدي ودخلت في الصف صفك أيان قلي فلم ينكر ذلك علي أحد qof igumu inkirin arrinkaasi oo igumu diidin waay ibnu cabbaas radia allahu canhuma wuxuu yidhi aqbaltu waxaan soo qaabila salaadii aqbaltu ataytu min makaani raxli ila nabiy sal l slam halkaan deganaa baan ka imid waxaan xaggii rasuulkan usoo kacay calayhi salaatu wasalaam raakiban xaalaan ahay anigoo fuushan calaa ximaarin ataan dameer dhadig ataanku marka waa dhadig weeyaan kii dhadig baa ataan la yidhahdaa wa ana yowmaydan anigu maalintaasi qad naahastu waxaan ku dhawaaday alixtilaam qaangaadh baan ku dhawaaday halkaas saddexiy toban jir buu ahaa baa layidhi xilligaa marka wuxuu caynkan u leeyahay wuxuu caynkan u leeyahay warkii laga qaato aan is odhanin malaha dee waxa weeyaan caruurnimo awgeed buu rasuulku calayhi salatu slam u daayay safku markuu hormaraya aan lagu inkirin maxaa loogu inkiri waaya halka wuxuu falam yunkir dalika calay axad marka caruur buu ahaayo ilmo yar buu ahaayo oo saasaa loogu diidi waayey si aan loo odhanin mar hadduu qaangaadhbu ku dhawaado waa nin weyn weeyaan wa ana yowmaydin qad naahastu lixtilaama waxaan ku dhawaaday qaangaadh baan ku dhawaaday warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahayna yusallii binnaasi dadka ayuu tukinayey biminan mina ayuu ku tukinayey وحجك إلى غير جدار جدار الآن marka ilaa غayri jidaar ahlu cilmiga waxa weeyaan jumhuurka ayaa daliishadayo waxay yidhaahdeen xadiidkan daliil wuxuu yahay sutradayna sunno tahay sababtoo ah rasuulka calayhi salatu wasalaam maalintii mina gidaar muu samaysanin marka ilaa غayri jidaarintani waxay ku fasireen ilaa غayri sutratin sutra la'aan laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen nafyu ljidaar laa yastalzim nafyu sitra nafyu ljidaar jidaarka meesha la diiday ee la yidhi jidaar xag jidaar ugu tukanaynin ma keensanayso nafyu sutrati sutradii oo la diiday waxaa laga yaabaa shay kaleba inuu sutro ka dhigtay eebadii buu taagay ama ushiisii ama warankiisii ama shaybaa hortiisa uu ka taagayaa marka ilaa gayri jidaarin jidaarkun baa la anfiyey ee lama diidin shay kale inuu sutro ka dhigtay inuu shay kale sutro ka dhigtay muu diiday lama diidin waay famarartu bayna yaday bacdi safi safka barh ka mid ayaan soo maray fanazaltu waan degay waxaan ka degay yani dameerkii wa arsaltu lataana ataanku marka waa innaga nidhi waa dameerkiisa dhadig weeyaan waxaan sii daayey dameerkii dhadig baan sii daayay tartacu yani taraca xaytu tashaa xayshu shaacat meeshii ay doonayso iyadoo daaqaysan sii daayay tartacu ha daaqdee yani meesha doonto ha daaqdee ma iska sii daayay wadakhaltu fi safi safkii baan galay falam yunkir dalika calaya axadun qof arrintaa igumu diidin oo igu odhan maxaad caynkaa u samaysay saxaabadiina igumay diidin rasuulkuna igumuu diidin calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna waa la socday oo inagii marka xadiidka xagga hore kusoo marnay haddaa la odhan lahaa rasuulku ma ogeyn inagii xagga hore kusoo marnay in rasuulku ilahi alayhi salatu wasalaam inii araakum min waraa'i dahrii xagga dambe baan idinka arkaya rukuucdiina sujuuddiina wuxuu dhan waa la socda marka halkaa dambe waxa ku dhacay rasuulku waa la socday marka iminkana waa la socday marka waxa weeyaan ibnu cabbaas radia allahu canhu maritaanku marayey sufuufta hortooda waxaa kale laga yaabaa inay saxaabadu u sheegi lahaayeen marka waxaan jira saxaabadu in rasuulku u sheegeen rasuulku qarabe calayhi salatu wasalaam marka adigu laguma inkirin ibn cabaas rasuulkuna kuma inkirin saxaabadii rasuulka la tukanaysana kumay inkirin taas maxay kutusinaysaa waxay kutusinaysaa ma'muumka sutradiisu waa sutrada imaamka salaadu marka jamc lagu tukanayo imaamka mas-uuliyaddiisa waxaa ka mid a inuu isagu sutro samaysto marka sutrada isagu samaystay haddii doonto markaa inay cidi hor marto waa uu celinaya isagu waa koob dadka ma'muumiinta ah ee ku daba tukanaya waxa u sutraa imaamka sutradiisa u sutraa sidaa daraaddeed hadduu qof masaajidka halkaa safka u ka soo galo dabeetana safkii halkaa u mari lahaa oo kale markaas ay xidhnaato oo dabeetana safka intuu soo hordhex maro halkaa uu ka leexdo waxa weeyaan la celin maayo loo diidi maayo waayo adiga sutrada wate waa imaamka ku sutraa sutrada imaamka ku sutraa marka imaamka isagu wixii sutrada isagii sutrada safka dhex mara isagaa celinaya isaga ayaa iska celinaya laakiin adigu waad waad sii daynaysaa xadiidkan baana daliil u ah xadiidkan ayaa daliil u ah xadiidka soo socda aynu aqrii doona insha allah xadiida caaisha radia allahu canha horta isagana aynu aqrinaba can caaisha radia allahu canha qaalat kuntu anaamu waxaan ahaa mid seexata bayna yaday rasuuli llahi sal l slam rasuulka ilaahay hortiisa ayaa seexanaya yani meel ku dhow warijlaaya labadayda lugoodna fii qiblatihi hortiisa ayay ahay qiblada macnaa xoogaa jirta waa xagga u tukanayay dee qiblada xagga aga hore ma garanaysa qibladiisaasi marka labadayda lugoodna ay ahaayeen xaggiisa hore fa idaa sajada markuu sujuudo yani markuu doono inuu sujuudo hamazanii waa uu qanjiidhinayay faqabadtu rijlaya labadayda lugood baan ceshanayay fa idaa qaama markuu kaco basattuhumaa waan waan fidsanayay wlbuyuut yowmaydin maalintaas guryuhuna laysa fiiha masaabiix faynuusya may lahayn faynuusya la shito berigaas ma jirin beleed maalmahaas waay xadiidkan iyo xadiidkan caasha radia allahu canha kama hor imanayn xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid kale rasuul ka soo arooray ka sugnaaday wuxuu yihi rasuulku yaqطacu الsalaata alkalbu اlأswadu wاlximaaru wlmar'atu lxaa'idu salaada waxa jara oo gooya ayga madow ayga madow waa shaydaan buu rasuulku alayhi salatu salaam ku ku celiyey si axaadiis kale kusoo aroortay waalximaar dameerku hadduu hortaada soo maro salaada way go-aysaa waa markaana suturaana taysan oo garanaysa ama adiga suturada xooda isku soo dhex maraa waalmar'atu lxaa'idu iyo gabadha qaangaadhay alxaa'id waa gabadha qaangaadhay weeyaan inantii yaran baa ku baxday marka halka saddexdaas qofkii tukanayay hortiisa hadday maraan salaadda way way go-aysaa ibnu khusayme wuxuu soo saaray oo kale wuxuu uhi yaqdacu salaata wa yucaadu lahaa salaada waxa jaraya oo loo soo celinaya welibana haddii ka hor maraan aygaa madow dameerkaasi iyo gabadha qaangaadhay intaas hadday hortaadii ay maraan oo ay kaa hor gudbaan adigoo tukanaya salaada way gooday waay marka ahlucilmigu labadan xadiid xadiidkan ibnu cabbaas wuxuu sheegay isagoo dameerkiisii fuushan inuu sufuuftii soo dhex maray dameerkiisii buu fuushanaa waa inuu sufuuftii soo dhex maray famarartu bayna yaday bacdi safi fanazaltu sufuuftii barkiibaan soo dhex maray deetna waan ka degay buu yidhi marka wuxuu kutusinaya isagoo dameerkii fuushan inuu saf soo dhex maray suuftii markaa saxaabada ayaa rasuulku dukanayay uu soo dhex maray taas waa mid xadiidkan caaishana waxay sheegaysaa iyada oo hurda oo hortiisi jiifta inuu rasuulku tukanaya calayhi salaatu wasalaam xaggeedii weliba inuu tukanayo xagga qiblada iyo ki xigto markuu sujuudayo de meesha cidhiidhi ahaydoo lugihii intuu markaa taabto bay lagu halaabinaysa markaa sujuuday marka jumhuur culamaa waxay yidhaahdeen salaada ma fasahaada saddexaas hadday ka hormaraan yaqطacu الsalaata micnaheed waxa weeyaan khushuucdii iyo ajrigii ayaa meesha ka baxaya oo salaad bilaa khushuuc noqonaysayo qofku marku aygaas hormaro madoobi foolxumadiisa iyo waxaasu qofku ku mashuulaya dameerka saas oo kale gabadhiina kalbi aswadku markaa waa shaydaan saa daraaddi bu rasuulku ina faray in la dilaba ayga madow hala dila buu yihi gabadhiina sida xadiid qaarkood kuso aroortay waxa weeyaan tuqbilu bisuurati shayaanin hayaan baa agga hore kasoo fuulaya marka kusoo qaabisho wejigaa hor qurxinaya markay kaa jeesatana waa calaa suurati shaydaano iyadana xagga dambe haddana ka qurxinaya qofku marka u mashquulaya marka ruuxii dumarka ahaa dee soo hormarta haddana salaaddii bu ka mashquulaya marka mashquulkaasi ayaa ajrigii uula nusqaamayaa sidaa daraaddeed baa yaqdacu salaata micnaheedu waxa weeyaan khushuucdii baa markaa go'aysa oo khushuucdii baa yaraanaysa ee maaha micnaheedu inay salaadii go'ayso sidaas bay sheegeen yani jumhuurka ahlu cilmiga qaar ka mida waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen ama laga soo naqliyey salaada xadiidku saasuu sax ku yahay marka ayagu wax dershina xadiidkan ibn cabaas wuxuu dhaha ka dambe kuwa hormaray kaa ruuxa dumarkaana watan caaisha markaa hor hor jiifta caaishana waxa laga wariyay inay tiri annaga iyo xayawaankiiba na sinteen dan dumarkii nahay waxaad tirahdeen aygii madoobaa iyo dumarku waa jaraya ruuxii dumarka hadna way jaraysaa annaga iyo dumar dumarkii iyo waxaad sinteenba xayawaankii marka iyadu waxay odhan jirtay yani salaadda ma go-ayso way inkiri jirtay qofka yidhahdaa ruuxa dumarka hadday hortaada marto salaadda waa waa goynaysaa laakiin sida sawaabka waxa xadiidkani waa saxiix tilmaamaya in ay salaadii ay go-ayso haddii aygii madoobaa iyo dameerkii iyo ruuxii dumarka ahaa qofkii tukanaya hortiisa hadday maraan inuu qofka salaadiisu ay go-ayso labadan xadiis maxaa laga jawaabaya haddaba xadiidkan ibn cabaas ahlu cilmigu waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen famarartu bayna yaday bacdi safi sufuuftii yani sutradii mu iyo qofkii dhexdiisii buu marin iminka hadduu mari lahaa imaamkii iyo sutradiisa dhexdeed buu mari lahaa dee salaada ayaa markaa way goy lahayd laakiin maanta wuxuu dhex maro sufuufta dhexdoodii way bannaan tahay in sufuufta dhexdooda qofku uu maro marka maanta dameerkuula dhex marana waa saasoo kale weeyaan waxba markaa yeeli maysa salaadii wey taa way kaga jawaabeen imaamu shawkani raximah llah isagu wuxuu yidhi dameerka waa laga soo reebaya kuwa kale way jarayaan laakiin dameerka mooyaane isagu halkaasuu mariyey laakiin yani sufuufta maamuumiinta haddii la dhex maro siday u bannaan tahay bay tanna u bannaan tahay waxaa la sheegayaa un qofkii iyo sutaradiisa dhexdiisa inay maraan ama hortiisa inay maraan qofkii maamuumka imaamka ahaa ama qofkii munfaridka ahaa xaaladaasoo kale qofka salaadiisa waa way burinayaan laakiin haddii sufuufta dadka tukan dhexdooda dhex maraan iyaga dadka mamuumiintaha waxa uu suturaa imaamka sutradiisa marka dhex maritaanka la dhex marayaa waxba yani yeeli mayso salaadii jarina mayso qofka hormarayaana dembi ka qaadi maayo halka taa waa mid tan caaisha radia allahu canha iyo welibana umu salamo iyadana laga wariyey saasoo kale in rasuulka hortiisa markaas isagoo tukanaya salaatuleylkii ay markaa hortiisa ay jiifeen waxa iyadana lagaga jawaabay xadiidka xagga hore anu kusoo marnay oo kale law yaclamu lmaaru baa la yidhi marka waxaynu soo sheegnay waxaa ku baxay alqaa'imu waalqaacidu waannaa'im marka halka muruur baa la sheegay haddii qofku hortiisa ay maraan saddexdaas hadday maraan salaaddiisu way buraysaa halkanna muruurba maba jiraba qofkuna wuu jiifaa hortaadan buu yaallaa marka waa sidii maalan gidaarkan oo kale weeyaan sutaraad ka dhiganaysay oo kale ama waa qof fadhiya oo kaa horeeya oo aad ku daba tukanaysid oo kale weeyaan yani haddii qofku hortaada fadhiyo ood ku daba tukatid waxba marka waxa weeyaan salaadaadii waxba yeeli maayo oo weliba sutrana waad ka dhigan kartaa marka yani muru sutru ku noqonaya yani qofkii ka horreeyey ya ha ma dhaqdhaqanayn duu fadhiya yani qof fadhiya weeyaan marka maadaama oo qofka caynkaagu yahay salaadii waxba yeeli mayso xaaladda noocaas oo kale ah waxaana loo jeedaa muruur baa loo jeedaa haddii meesha markaa maritaan uu yimaado salaadii way jabaysaa laakiin muruur hadduuna jirin salaadii waxba noqon mayso saasa markaa ayay yidhaahdeen waana sida ugu dhow ugana wanaagsan weeyaan waay xadiidka ibn cabaas ee hore xaafidku wuxuu yihi rasuulku alayhi salaa xadiiska markuu leeyahay ibn cabaas yusalli biاnnaasi biminan كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة بعرفة عرفة ولا شيء إن لبقى قضية لكن لبقى قضية ما هو قضية كلية مركا الرواية عرفة ورنا سوى الشاذ تورنا سمنا با صحيح من شكتبها مركا حديث عائشة رضي الله عنها رواية كما قال أني وحا كمدا qofka tukan qofka hurda in xaggiisa loo tukan karo wax dhibaatayayna ku jirin sidaasoo kale waxa uu xadiidku nabsinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani noloshiisu siday ahayd guri yaroo yani adduunya isuga zaahiday guri yaroo isa kooban oo venusna aan lahayn ayaa marka waxa weeyaan uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tukanayay ragbatan fima cinda allah halkaasuu gelay oo adduunyada markaa waa iskaga tegay wuxuu ga tegay ragbatan fima cinda allah isaga doonaya ilaahay agtiisa waxa ahaaday subxaanahu وتعالى xadiidkan waxaa kale ee laga qaatay oo ahlucilmi qaarkiin ay u deliishadeen calى أna rasuل اه صل ل sلم lam يkhlq min nuuri kama zacma الmuتaصwفة إid low kana kadlika laabصrathu caaئiشha radي الlaه عanha caasha waxay ku cilaysay yani sababta keentay inay lagu heeliy markuu sujuudayo u intuu qajiri deetn ay waxaa keentay iftiin baan jirin marka dhulka mudowaa finusna mu jirni madowga awgeed bay ku tacalulinaysa marka waxay idhahdeen waxa halkaas uu daliil u yahay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam in aan nuur laga abuurin sida sheegeen markaa nimankaa suufiyadu nuur inaan laga abuurin hadduu rasuulku nuur laga abuuri lahaa caashi way arki lahayd oo u iftiimi lahaayo waa nuur yani iftiinkaan ka bixi lahaayo iftiinkaasi arki lahayd marka marna rukuucaya marna sujuudaya marka waa dhulkoo madow waxba lama arkay waxaa kale loo daliishaday jidhka ruuxa dumarka ah iyo ninka hadday istaabtaan salaad soon waysadii inaan la buraynin waysadii inaan la buraynin oo iminka caasha markuu sujuudayo lugaha u taabanay dabeetna lugaha laabanaysa markuu lugaha laabto sujuuday markuu kacana way isfidsanaysa marka qiraa'adu dheeranay marku hadhu soo sujuudayna waa taabanaya haddana haddaan la yidhaahdo lugaha caasho waxaa saarnaa ama goobaa saarnaa ama maraa saarnaa haddaan la yidhaahdo oo marada marka ka sarrayso maradu taabanayay wax daliiloo ina tusinaya marka in mara meesha saarneed ma cadda qofka yidhahda halka maraa lugaha saarneedna daliil baa laga doonaya halkana daliil markaa ma yaallo calaa ayi xaal ruuxa dumarkaa jidhka hadday istaabtaan dumarka ajaanibkaa weeyaan hadda waalidkii imika hooyadii oo kale iyo walaashii oo kale iyo inantaadii oo kale iyagu isna ka jabin maayaan wayagu waa waxa weeyaan waa maxaarimtii weeyaan laakiin gabadha adigu aad qabtay ee gabadhaadi ahayd iyo dumarka kale ka ajaanibka ayaa laga warramaya marka hadda jidhkii istaabtaan adigoo aan markaa shahwadii waxa aan u taabanaynin waysadii waxba noqon mayso xadiidkan baana daliil u ah baabun jaamicun kani baab wuxuu yahay baabun ee haadaa baabun jaamicun waa baab kulmisanaya axaadiis mutanawica oo kala duwan oo ka warramaysa mawduucaad kala duwan oo salaada acmaashii salaada iyo axkaamteeda ku tacalluqa ayuu halkan ku keenaya sheekhu raximah llah yani axaadiid halkan ku keenaya waa axaadiid mid waliba masalo gaaru ka warramaya ee mawduuc gaara saa daraaddeed baabun jaamicun u yihi sheekhu oo mawduuc mucayana kuma qaynin mawduuc mucayana kuma qaynin عن أبي قتادة عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إdaa dakala axadukum اlmasjida markuu midkiin masaajidka uu soo galo markuu midkiin masaajidka uu galo falaa yajlis yuuna fadhiisanin xataa yusalliya ragcatayn ilaa uu laba ragcadood tukado yuuna fadhiisanin idaa dakala axadukum اlmasjid markuu midkiin masaajidka uu soo galo falaa yajlis yuuna fadhiisanin xataa yusalliya ragcatayn ilaa uu laba ragcadood tukado yuuna fadhiisanin marka masaajiddu waa yani waa gurihii ilaahayo waa meelo loo dhisay cibaadada loo dhisay marka in la weyneeyo ayay doonaysaa yani in la weyneeyo weynayntiina waxaa ka mid ah laba ragcadood in lagu tuko tacdiima lilahi caza wajal iyadoo ilaahay la weyneynaya subxaanahu wa tacaala waxaana lagu magacaaba labada ragcadood taxiyat lmasjid baa la ydhahaa labada ragcadood waxaa ydhahdaa taxiyat lmasjid xukunka ay leedahay labada ragcadood xukunkooda waa maxay labada ragcadood in yani masaajidka markuu qofku soo galo inuu labada ragcadood u tukadaa xukunkoodu waa waajib waxaa u daliila xadiidkan yani falaa yajlis qofku maxaa loo diiday inuu fadhiistaba maxaa ka soo horjeeda inuu markaa tukado falaa yajlis xataa yusalli ragcatayn laba ragcadood ilaa uu tukado yuuna fadhiisanin waxaa kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday xadiidkii jaabir bni cabdillaah ee bukhaariya keyrkii ay soo saareen waxa uu jaabir leeyahay yani bukhaari iyo muslimba waa soo saaray jaa sulayk alkhatafaniy ninkaas sulayk alkhatafani la yidhaahdo ayaa maalintii jimcaha yimid iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu khudbadaynay deetana waa fadhiistay ninkii baa fadhiistay isagoo khudbadaynayo nin soo galbdana waa fadhiistay deetana wuxuu ku yihi rasuulku calayhi salaam yaa sulayk qum farkac ragcatayn kac oo laba ragcadood tuko watajawaz fiihimaa labadaa ragcadoodna soo gaabi soo yani soo gaabi deetana wuxuu yidhi kanigana ha soo gaabiyo oo ha khafiifiyo yani imaamkii u khudbadaynaya haddaad soo geshid salaaddii jimcaha imaamkii u khudbadaynaya haddaad soo geshid ha fadhiisani oo ha soodho khudbadda dhegeyso labadii ragcadood masaajidka taxiyat lmasjidka tuko labadaa ragcadood yaa laga doonaya yani in la tukato sida oo kale abu qataada radia allahu canhu wuxuu yihi dakaltu lmasjida warasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama jaalisun masaajidka ayaan soo galay iyadoo rasuulkuna uu fadhiyo dadka dhexdooda uu fadhiyo dabeetana waan fadhiistay wuxuu rasuulku igu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa manacaka an tarkaca ragcatayni qabla an tajlis maxaa kuu diiday in aad tukatid laba ragcadood inta aanad fadhiisanin ka hor maxaa kuu diiday dabeetana waxaan ku uhi yaa rasuula allah ra'aytuka jaalisan waxaan ku arkay adigoo fadhiya wannaasu juluusun dadkuna ay fadhiyaan dabeetana rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam faidaa dakhala axadukum lmasjid falaa yajlis xataa yarkaca ragcatayn markuu midkiin masaajidka soo galo markuu midkiin masaajidka soo galo yuuna fadhiisanin ilaa uu laba ragcadood tukado sidaasuu u faray rasuulku isagoo khudbadaynaya dadka soo galay buui kacoo tuko intuu fadhiistay buui kacoo tuko maxay ku tusinaysaa in labadan ragcadood ee masaajidka marka la soo gala xukunkooda inay waajib tahay oo aan laga tegayn marka kolley masaa'il kalena oo xagga taxiyat masjidkana waa waa ku tacalluqa xadiidka waxaa ka mid a masaajidka awqaadda salaada la diiday oo kale saddex waqti baa la diiday salaada in la tukado salaada subax marka la tukado dabadeed ilaa qoraxda ka soo baxayso qadar rumxin waran ilaa kor u soo baxayso samada bartankeeda markay taagan tahay qoraxdu iyo marka salaada casar dabadeed ilaa inta qoraxdu ka dhacayso waa la diiday in la tukado salaad markaa qofku hadduu xaalaado waqtiyadaas kale uu soo galo masaajidkii miyuu tukanaya mise uu fadhiisanaya sida saxiix waxa weeyaan inuu qofku uu tukanayo salaada la diiday ee la yidhi yaan la tukanayna waa salaadaha sunayaasha ee mulaqa weeyaan laakiin salaadihii waajibka ah xilligaa waa la tukanaya salaaddii faralkeeda o dhan waa la tukanaya ama salaaddii sabab lahayd ama salaaddii waajibka ahayd ama wixii sabab ku tacalluqa o dhan waa la tukanaya masaa'ilka kale ku tacalluqa waxaa ka mid ah idaa dakhala mujtazan qofka hadduu soo gala masaajidka isagoo ka gudbaya maalan cunugan ka soo galay wuxuu dira albaabka dambe inuu ka baxaba inkasta inay banaanen masaajidka in dariiq laga dhigto masaajidka in dariiq laga dhigto ma banaana oo qofku intuu isidhaahdo intaad soo wareegaysa halkan baa kaaga dhawey halkan ka baxday albaabka haddamana ka bax haddana iyo taas ma banaan masaajidda duruq in laga dhigto looma samaynin marka qofku hadduu noqoto inuu ka gudbo masaajidkii oo intuu albaab ka baxo ka kalew kasii baxo miyaa la faraya inuu inuu waxa weeyaan labadii ragacoo tukado xadiiska daahirkiisa waxaa ka muuqda in qofkii mujtaaska ahaa inuu soo gudagelaynin waayo rasuulku wuxuu yidhi falaa yajlis waa qofkii masaajidka fadhiisanayay ee ugu talagalay masaajidka inuu fadhiisto yuuna fadhiisanin xataa yusalli ragcatayn ilaa laba ragacoo tukado maalan haddaad la kulantid iyada oo salaada hor la eedaanay oo sunahii laba ka horreeyey aad doonaysa inaad tukatid masaajid markaad soo geshid labadii ragcadood sunaha duhurka haddaad tukatid salaadan yani waa kaa dhacaysaa waxaa la doonaya salaad in la tukado u kadalika haddaad salaad farla aad tukatid yani waa kaa dhacaya marka waxa weyaan waajibkan ku saaran eh taxiyat masjidka عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة صلاة دحر ينكها لجرني يكلم الرجل صاحبه ننك ننكو صاحبك سيلها لجري وهو إلى جنبه سوى دنعيس مركاس كسغا في الصلاة صلاة دحر حتى نزلت الله سودكت وقوموا لله قانتين فأمرنا وحنا لفري بالسكوت آمسيتان بانا لفري wanuhiinaa waxaana loo diiday can ilkalaam saxaabigu wuxuu leeyay kunnaa natakallamu fi sala waa markii ugu horraysay waxaana la faray cafwan kunnaa natakallamu fi salaa salaada dhexdeeda markaa naga tukanaynaa waanu iska sheekaysan jirna iyadoo la tukanayo ayuu ninka ninka la sheekaysan jiray intuu salaamo ayuu odhan jiray maxaa markaa hadda yani waa waraysan jiray yukalimu rajul ninku waa la hadli jiray saaxiibahu saaxiibkiisa ayuu la hadlayay wa huwa ilaa janbi isagoo dhinaciisa markaa jooga oo ku sugan fi salaati salaada dhexdeeda xataa nazalat ilaa soo degtay waqumuu lilah ilaahay u istaaga qaanitiina ay aayiciin faumirnaa waxaana la faray bisukuuti aamusitaan baana la faray wanuhiinaa waxaana loo diiday can ilkalaami hadalkiina waana loo diiday alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahi raximah llah halkan ah wanuhiina can ilkalaam muslim baa ziyaadiyey muslim baa ziyaadintaa walam taqac fi lbukhaari bukhaari laakiin ma dhex dhicin intaas marka wanuhiina can ilkalaamida muslim unba la gaara bukhaari ma soo saara xadiidku wuxuuna tusinayaa in salaadda marka la tukanayo in la hadlaa inayna bannaanayn ay xaaraanta qofku isagoo tukanaya hadduu hadlou sheekeeyo salaadiisu waa burtay waa jabaysaa markuu yahay qofkaasi qof caamid ah caalim bitaxriim yacni waa qof u qastiyey inuu hadlo hadal waa u qastiyey hadduu isillowsan yahay isagoo isillowsan waa hadlo xalay baan soo sheegnay isaga oo aan jaahilana waa saasoo kale waynu tilmaanay iyadana marka qofka garanaya in hadal uu salaada burinayo sidoo kalena aan is-ilowsanayn ee camdan u hadlaa salaadiisi waa buraysa sidaasoo kale aan u hadlin waxa weeyaan maslaxaddii salaada amaba qof muslim isagoo badbaadinaya qof muslim badbaadinasina culamada qaar kamid oo sheegeen oo waxay yidhahdeen waxa weeyaan qof meel bohol ka dhacaya o kale haddaad aragtid adoo salaada tukanayo tira waa boholba ka horraysa ka joog waa in salaadaada waxba noqon mayso taana marka adoo ahlucilmigu waa sheegay waxaynu sheegnay markaa xalay toole kii saahiga ahaa iyo kii jaahilka ahaa labaduba markaa ayna iyagu aynay ku jirin halkaaynu ku dayno sala allahu ala muxamed waala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فحي جهنم عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وحلقه وريه وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول كوحيلي إذا اشتد الحر كليل كمرك أتكاضر فأبردوا عن الصلاة صلاة دبو دقا يعني قبوشية صلاة دبو دقا أي أخر الصلاة إلى أن يبرد الوقت صلاة دبو دقا إلى وقت كنت قبو بيوم فإن شدة الحر كرلك درنانتيسو من فيح جهنم جهنم نفس شديدة أيو كأهالي يعني وحويان جهنم يا نفس نفس marka kuleylka aad dareemaysiin ee faraha badan lihi waxa weeyaan neefsashada jahaname ee neefsanaysa kulayl waa kulaylkii ay jahaname neefsanaysay weeye فإن شدة الحر من فيح جهنم وأي رسولك عليه الصلاة والسلام وحا مركتي سيدي حديثك صحيحة كسر ويلي اشتكت النار إلى ربها نار تبا أشكتوتي إلهي بو أشكتوتي سبحانه وتعالى دبتنا إلهي وهو قرار لبن نفس الشهر نفس في الشتاء ونفس في الصيف مرنا waxay neefsataa qabow marna waxay neefsanaysaa kulayl bay neefsanaysaa marka waqtiga ugu faraha badan le aada helaysayn kulaylka waa waqtiga ay jahaname neefsato waxa weeyaan ee neefsanayso waqtiga ugu faraha badan leh qabowga marka aada helaysiin waqtiga aada helaysiin qabowga aada ku faraha badan leh waa marka ay qabowga markaasi ee neefsato weeyaan waxay nagu ashkatootay waxa weeyaan waxay tihi ilaahayow barhkeeba barhkii kale ayuu cunay data ilahi wuxuu ogolaa mar inay neefsato marka laba jeer bay neefsanaysaa mar qabow bay neefsanaysaa marna waxay neefsanaysaa kulay saa daraadeed bu rasuulku wuxu uhi min fayxi jahannam من فيح جهنم فأبردوا عن الصلاة أبردوا عن الصلاة معنهد waxa weeyaan salaada dib ha loo dhigo ilaa inta waqtigu uu qaboobayo xadiidkan waxa uu ina tusinayaa in marka waqtigu aad u kulul yahay siiba waa duhurkii weeyaan xadiidkan oo kale ahlucilmigu waxay ku qaadeen salaada duhur bay ku qaadeen waayo waxaa soo arooray حديث بخارنا كسغا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر ممكن صلاة الليل صلاة أبردوا عن الصلاة إن أبردوا بالظهر برسول الله عليه الصلاة والسلام مرك أبردوا عن الصلاة صلاة لو تشيدا إلى الليل يهدبها الله لقوا صلاة الظهر ويا مرك صلاة عصر رمسو قليسو salaadaha habeenkii la tukadaan hadda waaba waqti qawowa inta badan dhacaan bayo marka salaadan horta loo jeedaa waa salaada duhur waana sida sawaabka ah min aqwaali ahlilcilm jamaahiirtu culimmada guduuda waxay ku tegeen in salaadan laleeyahay ha la qaboojiya ee tahay in dib loo dhigo waa salaada duhur weeyaan waqtiga kuleelka ugu badan uu jiraana waa waqtigaa weey waqtiga markaa duhurkii marka salaadii duhur in markuu kuleel kuleel fara badan uu jiro in dib loo dhigayo oo qabowgii marka waxa weeyaan la jabin kuleelkii la jabinayo oo waqtigii qabowga dib loogu dhigayo ayaa marka xadiidku ina tusinaya ilaa intee lagba dib loo dhigi karaa oo marka la salaad dib ha loo dhigo ahlu cilmigu aqwaal bay ku leeyihiin kala duwan fi gaayat ibraad yani inteebaa ugu badan ee marka waxa weeyaan la gaadhsiin karaa muhimadda horta waxa weeyaan inaan la gaadhsiinin salaada waqtigeeda ugu dambeeya aakhiru waqtiha inaan la gaadhsiinin oo dib aan loogu dhigin marka ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen waa in gidaaradii harkay soo rogaan hadh lama la yar mari karo oo kale iyo ama la harsan karo waa inay soo rogaan oo markuu harku soo rogmado har waxoogaa markuu soo rogmado oo la harsan karayo waqtigaasi ayaa waxay tahay ibraadkii oo la tukanaya salaadii duhur waqtigaas markaa waqtigii leylii hala qaboojiya ay noqonaysa qolo kale markaa waxay sheegeen habka soo rugmanaya marka intuu noqon karo diraac dhudhun laba dhudhun qaar waxay yidhahdeen gomadahoo kale lagu tirinaya ilaa toddoba markaa gomadood bay noqonaysaa adugu saas markaa u tiriyeen khulaasadu marka waxa weeyaan uun in kulaylkii faraha badnaa ee jiray waqtiga samada bartankeeda taagantahay ama in yar markaa ay samada xaggan uga dhaqaaqdo ee zawaalka ay joogto kulaylka faraha badan ee la helayaa waa inuu yaraadaa oo markaa kulaylku uu jabaa harhkana waxoogaa uu soo rugmadaa hararka oo kale gidaarada harhkoodana oo waxay uu soo rugmado salaada waqtigeediina waa inaan la bixinin oo aakhirkii salaada marka waqtigeedii waa inaan la geynin aayat ibraad saasuu noqonaya xikmadda ku jirta in dib loo dhigo ahlu cilmigu aqwaal bay ku leeyihiin waxaa la yidhi xikmadda ku jirta waxa weeye in salaaddii la qaboojiyo oo waqtiga qabowga dib loogu dhigaa ana almashya ila asalaati salaada xaggeeda oo loo socdo salaada oo loo socdo iyo salaada oo la tukado kuleelka faraha badanle markuu jiro waxa ay salaadii ka qaadayaan khushuucdii la doonayay in lala yimaado oo qofku markuu kulaylkii uu soo dhex maro oo saasoo kalena waktiga uu tukanayana wakti kulul ay noqoto waxa weeyaan khushuucdii salaada la doonayay in lala yimaado ayaa meesha ka baxaysa oo qof dagumanayo oo kulul baa salaadii tukanaya waktiguna uu kulul yahay meeshuu soo maranayo markaa iyo dariiquu soo socdanaa intuu soo socdana kuleel markaa waxa weya soo dhex maray khushuucdii matluubka ahaydee la rabay markaa salaada dhexdeeda in lala yimaado baa yaraanaysa marka sida salaada khushuuc loola yimaado waxa weeyi waxaa la yidhi kuleelka waxa weya waxweyaan lasoo dhex marine dib ha loo dhigo oo ha la qaboojiyo marka gidaarada harkuu soo rugmoodo dadku ha soo maraan taasi waa mid waxaa kale ahlucilmiga qaar ka mida ay tilmaameen waxay yidhaahdeen waktiga samada bartankeeday taagan tahay qoraxdu waxa la shidaa jahannama la shidaa waa kow sida oo kale xilligaasi waxa xidhan albaabada samada xidhan shaaricuna waxa wayna faray marka la ducaysanayo waqtiyada ay ducadu mustajaabada tahay ee la aqbalayo inuu qofku ku dadaalo inuu waqtigaa ducaysto salaaduna waa duco weeyaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada duhur horteed wuxuu tukan jiray afar ragcadood laa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna wanaaggooda yacni salaad aad u qurux badan afar ragcadood qurux badan buu markaa tukan jiray marka la weydiiye la yidhaahdo waa sidee wuxuu odhan jiray xilligan waa xilliga albaabada samada la furaa furitaankana micnaheedu waxa wey waxa ka horreeya waqtiga la furay xidhitaanta haddayna xidhneen lama furayn marka xidhitaan baa ka horreeyey marka xilligaa waxaa la furaa albaabada samada la furaa deetana waxaan jecelahay inuu caamal saalix waqtiga albaabada la furayo uu ii fanto marka salaad markaa iyuu tukada rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka sidaa daraaddeed baa yidhi salaada waqtiga kulaylka uu jiro ama samada bartankeedii ay waqtiga meelahaas waqtiyadaasoo kale kulaylkaasina uu jiro jahanamona waa la shidaa sidoo kale albaabada jannaduna waa xidhan yihiin inkastoo markaa iyadana la bushin karayo waxa weeyaan waqtigii salaada duhur ay joogtay ee ay soo gashay ee asalku uu ahaa waqtiga qawowga in la tukado ayaa waxa weeyaan maanta dib looga dhigayaaba walali dib ha looga dhigo sababtuna waxa waa kulaylka faraha badan la jira awgeed calaa ayi xaal waqtiga kulaylka uu jiro dib ma loo dhigaya xukunkeedu waa maxay haddaba in salaadii waqtiga aad kuu kulyahay dib loo yar dhigo xukunkeedu waa maxay ahlulcilmigu waxay ku leeyihiin yani laba qol qola waxaa tiri waa rukso wey qolna waxa dhahda waa sunna weeyaan qola waxa dhahda waa rukso waa la ruksiyo qofkii in waqtiga kulaylka uu jiro salaada dib u dhigo wa calaa haada qofku hadduu gurigiisu ku tukanayo gurigiisa hadduu ku tukanayo ama masaajidkuba gidaha guriga ku dhegsanba uu galo oo waxba badan ba una soo soconaynin ilaa gurigii iyo masaajid wax badan ba una soo soconaynin oo kulaylkaa u soo dhex maraya waa markaa ayna jirinba awalkii salaadu tukanaya watigii waqtigii ugu horreeya salaada salaada waqtigeeda ugu horreeya ayuu tukanaya ina waa ruksa aheede markaa maanta wixii loo rugsayna meesha waa ka baxeen ama waxa weeyaan dadka masaajidka degan oo kale iyo dadka guryahooda ku tukanaya oo kale iyo dadka masaajidda marka la jaarkay wax badan ba aan soo soconayn iyo kuyagoo noocaasoo kalaa haddii la yidhaahdo waa sunne ahlucilmiga qaarkood waa waajib bay yidhahdeen haddii la yidhaahdo waa sunne waxa weeye ama qofku gurigii iyo masaajidku ha isku dhawaadaa ama gurigiisa ha ku tukanayo ama yuuna ku tukanin haddii kulayl fara badan uu jiraba inuu salaadii dib u dhigaa waa sunne weey yani hadduu gurigiisa ku tukanayo iyo hadduu masaajidku u soconayo oo masaajid ka fog yahay meel fog uu tegayo iyo haddii waxa weeyaan masaajidkii uu joogo oo dadka masaajidka degan bay yihiin yani mar walba haddii kulaylkuba uu jiro oo kula farabadan markaa qofku uu helayo inuu salaadii dib u dhigo iyo sunaa mar hadda la waa sunna wey marka yani farqigaasoo dhexay marka la ydhahdo waa ruqso iyo marka la yidhaahdo waa sunna wey marka calaa ayi xaal salaada in dib loo dhigo waa sunna wey saa daraaddeed baa markaa ibnu daqiiq alciid oo kitaabka sharxaya waxa uu rajaxay u yihi waa sunna weeyaan ruqso maaha sida oo kale ahlulcilmiga sida shaaficiyada oo kale ma la haleeshiin karaa salaadan duhur salaadii jimce oo jimcihii hadduu kulayl badan uu jiro dib ma loo dhigi karaa salaadii jimcaha haddii kulayl fara badan uu jiro dib ma loo dhigaya intayna halkaa dhaafin marka aynu nidhi waa sunna oo kale iminka oo kale masaajidaynu ku tukanaynaa dee berigii hore masaajidku saqaf muu lahayn oo qoraxda sogaleso waxa laga yaaba dhulka lagu sujuudaya kullaaba sida xadiiskana iman doona insha allah aan arki doona dhulka lagu sujuudaya kululba oo aada u kullaa dadkuna masaajidka la wada jaar may ahayne imika masaajidii baa farabatay waktigaasoo kale masaajidku dadka waa ka fogaa oo waxa laga yaaba ninba meel fog ninba meel fog uga imanaya magaalada koonaheedu ka imanaya marka madiinina aad bay u kululaan jirtay yani marna qawow baa ka dhaca madiina oo qawow fara badan bay helayeen dadkii deganaa marna kuleel fara badan bay helayeen oo aad bay u kululay markaa qofka kuleelka faraha badan oo soo marayaana dhib bay ku ahayd waay marka maanta way farqibaa udhexeeya waktigaa iyo waktiga aynu joogno masaajidii maraxwadaha ku yaalla oo marka kule farban jiro waa la shidanaya marka qofku waa qaboobaya waxaa laga yaba in masaajidkii gaadhigu ku yimaado oo wax badanba markaa una soo soconinba waxa laga yaabaa inuu gurigiisa iyo masaajidkii waxba yna isku jirinba oo inta soo lugaynaya iska kooban tahayba marka miyaa la odhanaya nin waktigu awalkiiba la tukanaya marka haddii aynu nidhaahno waa sunna in salaadii dib loo dhigaa waa sunna un weeyaan ama hala hela mayaan la helina masaajidku ha qawada maynu qawbaabin kuleelka faraha badan hadduu waqtiga uu jiro in dib loo dhigaa waa sunna weey haddii la yidhahdo waa rukso marka ay ka baxdo mashaqadii meesha waxay noqonaysaa marka in salaada awalkeedii la tukado in dib loo dhigin salaadii jimcaha culimmada shaaficiyadu laba qol bay ku leeyihiin qole waxay idhahdeen waa la haleeshiinayaa oo duhurkii iyo iyo jimcihii waa isku mid waa isku mid oo waa la haleeshiinaya oo wuxuu waxay idhahdeen marka liأna lafdaة الsalaaة fi اlxadiiثi tuطlaqu calى الظuhri wاljumca lafdiga aلsalaaة faabriduu can الsalaati cantana ahlucilmi qaar ka mida waxay tilmaameen inay naayib ka tahay ba'dii xarfu jar ahayda faabriduu bالsalaati marka lafdiga aلsalaaة waxaa lagu iطlaaqaa duhurkana waa loogala jeedaa jimcahana waa loogala jeedaa labadaba salaadan waa duhurkii jimcihii labaduna isku waqtina way dhacaan isku waqtina way dhacaan oo duhurka waqtigiisa waa waqtiga jimcaha un marka sida salaada duhur la yidhaha dib ha loogu dhigo kuleedku markuu jiro baa dib loogu dhigaya iyadana waa isku mid xaggaas qowl kalena waxaa odhanayaa isku mid maaha oo waa duhurka oo keliya uun salaada casarna iyadu meesha kugu jirtee la soco yani halkan waxaa loogala jeedaa waxa weeyaan salaadii duhurun casarka inta badan kuleelku waa waa yaraabaa xadiidku waxa uu ina tusinaya shareecada yani shareecadaynan ilaahay subxaana wa tacala inoo soo dejiyey inay tahay mid fudud oo sahla maqaasidyadana waxaa ka mid a almuxaafadaةu calى اlanfusi min alأdiyati wاlhalaag in maqaasida shareecada waxaa ka mid a in nafihii la ilaaliyo nafihii in la ilaaliyo laga ilaaliyo dhibaato laga ilaaliyo halaagna laga ilaaliyo nafti waa la ilaalinaya waxaa jirta waxay ahlu cilmigu yidhahdaan addaruuriyaat alkhams shareecadu waxay timid daruuriyaadka shanta ah diinta inay ilaaliso xifd daruuriyaat alkhams diinta caqliga nafta maalka cirdiga shantaas bay ilaalinaysaa diintii bay ilaalinaysaa caqligiina qofka way u ilaalinaysaa naftiisiina way ilaalinaysaa maalkiisiina way ilaalinaysaa cirdigiisi iyo nasabkiisiina way ilaalinaysaa shantaas waxay ahlu cilmigu yidhaahdaan addaruuriyaat alkhams shareecadan waxay u timid shantaa in ilaaliso marka shareecadu waa muyasara waana sahla yani way fududahay maqaasideedana waxaa ka mid a nafihiina kelaas dhibaatada yani mashaqadu almashaqatu tajlub tayasiir mar kasta oo shay mashaqa ay timaado waxay soo jiidaysaa mashaqadaas maxay fudadin bay keenaysaa shay kastoo mashaqa ku jirto iyo dhibaato fudadin bay markaa keenaysaa marka iminka qofkii naftiisaba la turaya kuleelkii faraha badnaa ee jiray iyo markaa ayaa loogu tursala salaadii dib iska cibaadadii ilahi wuxuu walaa tulquu biaydiikum ila tahluka walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima ilahi waa idin naxariisanaya nafiina hadilina marka qofku naftiisii inuu halaagaa waa mamnuuc sharca min baab alfaa'ida yacni iminka waxyaabaha inta badan iska dhacda waxaa ka mid a dee dhulkeenana aynu ku aragnay beledkeenan iyo bilaadilka inuu qofku naftiisii dilaba laba sidood labaduba waa u dilaya dad jahli bay u dilayaan horta labaduba waa jaahiliin weeyaan qof isagu wuu cadhoonayaa dabeetana markuu cadhoodo wax lagu sameeyo ama isgubayaa ama wax waxa weeyaan waxbu isku rasaas baa laga yaaba isku dhufto ama sununa cababa xaaraan weya qofku naftiisa dila taasoo mid midina wuxuu u arkaaba inuu jihaad ku jiro oo ilaahay buu ku dhawaanayaa dabeetana ummad dhan buu halaagaya naftiisa intuu qarxiyo ayaa waxa weeyaan ummad dhan baabinaya labaduba waa isku mid weeyaan kan yani naftoodiiba dileen qofka naftiisa dilaana wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay inuuna jannada gelayn ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu rasuulku inooga sheegay xadiisu lqudsi inuu ku yidhi baadaranii cabdii binafsihi xaramtu calayhi aljanna naftiisii ayuu igala soo degdegay addoonkaygu naftiisii anuu naftiiba igala soo degdegay jannadii waan ka xaaraamaya marka yani nafta naftaadana shareecada u ilaalisay nafta dadka kalena u ilaalisay laa yaxilu damu mriin muslimin ilaa biixda alaa soman xadiidkii qof muslimo dhiiggiisu xalaal maaha in la daadiyaa ilaa saddex arrimood mooyaane annafsu biالnafs wاthayb الzani wاtaariku lidiinihi almufaariq اljamaca waa xaaraan qof kale nafti dhiiggiisa in la daadiyaa adigu naftaada inaad dishaa waa xaaraan qof kale naftiisa inaad dishaa oo muslimana waa xaaraan ayado waxaa kale xadiidku ina tusinayaa in mark markaa naartu ay jirto oo makhluuq tahay imikay abuuranta yani imika ay abuuranta waayo jahannamaa neefsanaysa neefsashadaa la helayaa kulaylka farax badanaysa waa neefsashadeeda yuu rasuulku sheegay alayhi salaatu wasalaam waayo marka xadiidkan oo kalena xagga hore aan moodin inuu kusoo marno xadiidkii haajirada tilmaamayay soo maahin raabic fadl duhra bilhaaja yani haajiraduna wakti markaa duhurkii wey عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي, من نسي صلاة قفك صلاة إلا و فليصليها هتكد إذا ذكرها مرك حسوسته لا كفارة لها كفارة ما لها إلا ذلك كامو يعني وترى قوله تعالى هذا الكلاه بو أقري وأقم الصلاة لذكري ولمسلم وحوسنا من نسي صلاة قفك صلاة إلاوة أو نام عنها أما كسحلا فكفارتها كفارة ذيك أن يصليها إن تكدويان إذا ذكرها مخصوصة واي آه حديث كان وترى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ليس عند الشيخين بخاري مسلم لفظ يا ملك وعند مسلم في رواية فإن الله يقول مسلم رواية صحيح وإن فإن الله يقول مركا وتلا قوله تعالى انتهس وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكر بخاري مسلم صحيح لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكر أمها waayo sida oo kale waaqimi salaata lidikrii ma hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mise waa hadalkii qataada oo ah markaa raawiga xadiidka warinaya sida zarkashi uu sheegayo hadalkii rasuulka waa la wariyay sida muslim ku sugan inuu rasuulku yidhi alayhi faina allaha yaquul sida xadiiska minka nagu taalla riwaayada muslim faina allaha yaquulu ilaahay waxa uu leeyahay waaqimi salaata lidikri qataadana waxa uu wariyey isaguna riwaayo kale oo tilmaamaysa hadalkaasi aaqim salaata lidikri inuu yahay hadalkii qataada laakiin rasuulka calayhi salaam waxaa ka sugnaatay in uu yani hadalkiisi yahay uu yidhi faina allaha yaquulu aqim salaata lidikri walimuslimin man nasiya salaata muslim waxaa sugnaaday man nasiya salaata salaad qofka ilaawa aw naama canha ama salaadii ka seexda fakafaaratuhaa salaada kafaaradeeda an yusaliyaha inuu tukada weeyaan idaa dakaraha marka uu xusuusto laa kafaarata laha horta nisyaankii waa qofka ilowgii weeyaan laba arrimood laba cudurdaar buu qofka salaadii kaga tegaysaa inuu qofkii uu ilaawo iyo inuu sexo labada cudurdaar buu leeyahy inuu salaadii ka sexo oo waktigii maalan toos salaadii waktigeedu joogo oo kale waaba gurdaaba oo casarka oo kale qofka marka duhurka uu sexday baa laga yaaba hurdadii bay la tagtay oo dee salaad jamaceeda u weydaartay ama salaadaba saa ku dhaaftay oo deetna maqribku u toosay sida oo kale salaada subax iyadana in laga sexdo dadku dad badan waa sexda qaarna guriga yahay ku tukadaan waxa laga yaaba inay dee masaajidkiiba ay soo gaari kari waayaan adoo calaa ayi xaal salaadiibu qofku waa ka sexdaba salaaday doonto ha noqoto shantii salaadood mid yani waa sexday iyo inuu ilaawo labada cudurdaar buu leeyahy labadaas bay salaada qofka kaga tegi kartaa marka laa kafaarata laha kafaaro ma laha kafaarada maxaa loogala jeedaa ahlucilmigu waxay idhahdeen kafaarada waxaa loogala jeedaa laa yujziu canha ilaa salaatuha in uu tukado mooyaane wax kaloo ka gudaya ma jiro hadduu ilaaway salaada waad ilowda waktigeeda uu ku dhaafay saas kaga joog maya ama waad seexata salaada waktigeeda uu ku dhaafay salaada kale uba tukan doonta may caynkaa maha kaa gudi mayso ilaa aad tukatid mooyaane waktigaad xusuusatid salaad waxaan ahayn oo kaa gudayaana ma jirto taasoo le waxaa kale looga waxaa kale ixtimaashaa nafyu lkafaarati almaaliya kafaaro maal ah maal aad kafaaro ku bixinaysaa ma jirto kafaaradii maalka ahayd maalan waxa weeyaan qofku kafaaraha elayow dhowra ayaa dee kafaaro lala yimaadaa maalan waxaa ka mid a bishii ramadaan qofkii soomanaa ee soonkiisu ku jebiyey inuu reerkiisii u tago u galmoodo waxaa laga doonayaa inuu qalleeyo waxaa kale laga doonaya kafaara laga doonaya kafaara laga rabaa sida oo kale waxaa kafaaro laga doonaya qofkii dhaartay ee dhaartiisii ku xinfeeyey intuu shay ka dhaartay wadaysan shaygii sameeyey kafaara laga doonaya ama inuu qoor xarayo ama inuu sadaqad bixiyo masaakiin oo quudiyo toban miskiin ama saddex shay inu soomo kafaarada maaliga marka waxa masaakiinta uu quudinaya weeyaan marka kafaarada maaliga ah nafyu lkafaarati almaaliya baa loogala jeedaayo laa kafaarata lahaa kafaaro xoole lagaa qaadayo oo aad ku kafaaro gud aad samaynaysaa ma jirto waxaa kala ixtimaasha annahu laa budda liqadaa'iha waataynu sheegaynay yacni salaadan in la qalleeyo unbay noqonaysaa waad la timaadid uun salaada inaad tukatid mayna wax kaloo kaa gudaya ma jiro waxaa kale loogala jeedaa annahu laa yakfi fiiha mujaradu الtawbati wاlistikfaar inuu qofku yidhahdo salaadda way kaa tagtay oo waktigeeda uu ku dhaafo way baxdayeen ilaahay uu toobad keeno dembi dhaafun ilaahay weydiiso walaa budda min alityaani biha in lala yimaado waa laga maarmaan marka micnaheedu waxa uu khulaasan wuxuu soo ururiyo